والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم استهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بناء الجنة جنة دسمها هذا iyo wa xasbaa'uhaa jannada quruuraxeeda iyo wa turaabuhaa ciiddeeda jannada dhismaheeda quruuraxeeda ciiddeeda tilmaamaha laga bixiyey weeye marka dhismuhu wuxuu noqonayaa fido iyo dahab turaabkeeda zacfaraan oo kale weeyaa le quruuraxa meesha u qaabilsan waa yaaquut iyo marjaan waxyaalaha la iskula dhejinaya waa miski can abi hurayrata radia allaahu canhu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah mima khuliqa alkhalqu khalqiga maxaa laga abuuray qaala wuxuu yidhi min almaa'i biyo qulnaa waxaan idhi aljannatu jannadana maa binaa'uhaa dhismaheedu muxuu yahay qaala wuxuu yidhi labinatun qidco iyo qaybi min fidatin bay ka ahaatay buluketi waa libinatun fiday ka ahaatay mid kalena min dahabin bay ka ahaatay wa milaaduhaa macnaha dhagax laysi saarayoo kale booskii dhagaxa marka la dhise laysi saaro fido iyo dahab baa waxa laysi saarsaaraya laga dhiga wa milaaduhaa waxyaalaha dhoobada u aho laiskula dhejinayana dhagaxyada laisma qabanayaan almiskul adfaru miski udgoon badan wey aladfar waxa weeyaan aada u edgoonka badan saasoo kale weeyaan wa xasbaa'uhaa quruuraxeeduna allu'lu lu'lu iyo walyaaquutu yaaquut wey wa turbatuhaa ciiddeeduna azacfaraan zacfaraan weeyaan man dakalahaa qofkii jannada gala yancamu waa nicmaysanayaa walaa yab-usu ma dhibaatoonayo ma baasaysanayo dhibigaari mayso wayuqalladu waana la waarinahayaa jannada lagu waaro walaa yamuutu mana dhimanayo jannada mar hadduu qofku galo khalaas dhibtaan adduunka iyo waxaanoo dhan isaga waxa weeyaan halkaas buu si wila-ay qofkaan iimaan kalehoo wanaagsan laa tablaa ma dhammaanayso hiyaabuhum dharkoodu ahlu jannaha walaa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadooduna ma dhammaanayso ma tegeyso uma qaala wuxuu yidhi nebigu halaaatun saddex laa turaddu dacwatum ducadooda lama radiyo alimaamu alcaadilu imaamka caadilka wasaa'imu midka sooman xataa yufdira ilaa uu ka afuraayo wa dacwatu lmadluumi qofka la dulmiyey baryadiis oo ma garanaysaa oo habaartamayo qofka la dulmiyey yaa maalkiisa iyo dhiiggiisa iyo naftiisa iyo qofka la dulmiyey macnaha dacwadaani waa waa baryo rabbi oo baryanayo oo macnaha ciddaas dulmiga ku samaysay ilaahay uu ku dacweynayo waxa weeye taasna waa sidaasoo kale dacwatulmadluum kan la dulmiyey dacwadiis oo habaartamayo macnaha kii dulmiyey macnaha uu macnaha ilaahay uga gargaar dalbayo yarfacuhaa ilaahay ducadaas kan la dulmiyey ducadiisa waa kor kor buu yeelaa fowqa alkhamaami daruuraha dushood daruuraha dushooda kor baa la geynaya macnaha ilaa ducadu samaawaadka xaggeeda loo kaxeeyo xagga albaabada laga soo fura wa tuftaxu lahaa waxaa loo furayaa ducadaas abwaabu samaai cirka albaabadiisa wayaquulu rabbu rabbina wuxuu leeyahy caza wajal ilaahay wuxuu leeyahay wacizatii baan ku dhaartay laansurannaki kuu gargaareen walow bacda xiinin muddo ka bacdi ba allah ka dhigay xilli kastaba allah ka dhigay ballan waxaan ku qaaday cizadayda iyo jalaalkaygaan ku dhaartay inaan macnaha kuu nusreeyo kuu gargaaro qofka la dulminayo waxa weeyaan ballantaasaa u taalla rawaahu tirmadiyu daalimiintana allaha qabto ee kuwa dadka laynaya dabaqaatuljannati jannada dabaqaadkeeda intay dabaq tahay wa abwaabuhaa albaabadeeda iyo wa darajaatuhaa darajooyinkeeda intaas baa laga hadlaya marka dabaqaadka jannadu waa badan yahay laakiin inta laga sheegay waxaa ka mid ah jannatu lma'wa iyo jannatu cadn jannatu naciim daarusalaam jannatu lfirdows oo ugu sarraysa dabaqad kastoo kuwaa la magacaabayba iyadaa dabaqada usii qaybsamaysa waay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyeen oo camiluu camal faleen asaalixaati yahdihim rabbuhum rabbigood baa hanuuninahaya biiimaanihim tajrii waxaa dareeraysa min taxtihim hoostooda alanhaaru wabiyaal fii jannaati naciimi xaalay ku sugan yihiin ama fii jannaati naciimi ahaal qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi wallaahu yadcuu waa uu wacayaa dadka ilaa daari salaami nabadgelyada daarteeda wayahdi man yashaa'una wuxuu ku hanuuninaya alaa siraatin mustaqiimin qaala tacaala ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyeen oo camiluu camal faleen asaalixaati kaanat lahum waxaa u ahaatay jannaatu lfirdowsi jannaatu lfirdows baa nuzulan u ahaatay khaalidiina fiiha xaalay ku waarayaan laa yabquuna dalbi mayaan canhaa firdowsa xiwalan wareeg inay dhan kale uga guuraan weligood dalbi mayaane weligood inay halkaa joogaan bay rabayaan qaala tacaala cinda sidrati almuntahaa sidrati lmuntahaa agteeda cindahaa sidratulmuntaha agteeda jannatulmaawaaba nagaanshaha jannadeeda waa magac jannatulfirdowsna waa la soo sheegay awel daarusalaam waa la soo sheegay magacyadii baa la tirinaya jannaatunaciimna waa la soo sheegay wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi in aladiina kuwa aamanuu wacamiluu saalixaati ulaa'ika kuwaas hum iyaga hum iyo khayrulbariyati khalqiga kuwa ugu khayr badan jazaahum abaalkooduna cinda rabbihim rabbigood agtiisa jannaatu cadni weeyaan nagaadiga jannadeeda tajrii min taxtiha nalanhaaru waa dareeriya khaalidiina fiihaabad xali weligood ku waray radia allaahu canhum ilaahay raalliba ka noqdeen waraduu canhu yaran raalliba ka noqdeen daalika kaasina liman khashiya rabbi rabbi qofkii ka rabbigii qofka ka yaaba ayaa iskale kaan rabbiga ka yaabayn oo daalimka iyo mufsidka iyo gaalka iyo munaafiqa iyo balaayadaasa ma laha looma sheegin iyaga sadaqa allahu alcadiim liman khashiya rabbihu baa loo sheegay can saalin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaala nabi wuxu yidhi fi ljannati jannada dhexdeeda amaaniyatu abwaabin sideed albaab baa ku jira fiihaa waxaa abbaabun yusamaa lagu magacaabo arrayaan laa yadkuluhu albaabka ma galo ilaa saa'imuuna kuwa sooman mooyaan saamintaaskale rawahu sheekhaan can ibni cumar radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi baabu ummatii ummaddeeda albaabkeedu aladii albaabkaasu yadkhuluuna ay ka galayaan minhu xaggiisa aljannata carduhu ballarkiisu masiiratu raakibi gaadiidka midka saaran raakib mid korsan makaanu socodkii oo kale wey masiiratu raakibi aljawaad alraakib aljawaad dheeraynta badan halaahan saddex jeer waay marka alaaan uu socdo macnaha masiiratu raakibi midka soconaya makaanu socodkiisa aljawaadi ama aljawaadi hadduu idin kordho gaadiidka dheereeya midka saaran alaaanna uu socdo saddex saddex buu soconaya macnaha alaaan saddex uu socdo saddex sano saddex sano kan dheereeya meesha u socdo faras dheereeya saaran saddex sano intaa in la eg buu qaadanaya albaabka ummadda ay ka geliso intaasoo leegi saddex sano oo shay aada u dheereeya la saaran yahay uma inahum iyagu ummaddu layadqaduuna way kula ciriiryamayaan calayhi dushiisa iyagoo albaabku intaa la egyahay saddex sano loo kala socdo misna waa isku ciriirayaan layadqaduuna waa ciriiryam waa ku waa ciriiryamay waa ciriirsamayaan calayhi dushiisa albaabku isku ciriirayaan macnaha xataa takaadu ilaahay ka sigto manaakibuhum garbahoodu tazuulu inay zuusho garbuhu inay zuusho garbaha isku ciriirayaan ilaa albaabka la gelaya tira badnaanta albaabkaa saddex sano meesha loo socdo oo kale ah kaasi misna zaxmad baa ka jirta ciriiri badan marka albaabada jannadu saas u badan yihin ilaa sideed albaab waay kana si can cubaadata radia allahu canhu anna rasuula allahi sala alla alay slam qaala wuxuu yidhi fi ljannati mi-atu darajatin boqol derajo ah maa beyna kulli darajatayni laba ka soo derajo dhexdooda kamaa beyna asamaai walard cirkiga dhulka inta udhexayso kale wey waalfirdowsu firdowsaana aclaaha midka ugu sarreeya darajatan min jihati daraj iyo rutbada wa minhaa xaggeedayna firdowskaas ayay tafajaru ka burqanaysaa anhaaru ljannati jannada alba- alba- webiyaasheed anhaarta alarbacatu afartaha afar webi oo jannada ku yaalla firdowsadaas ka soo burqanaya wa min fawqihaa iyada dusheedana bow yakuunu lcarshu carshi wuu ahaanaya carshiguna waa kasii sarreeya faidaa sa'altum allah ilahay haddaa wax weydiisanaysaan fasaluuhu ilaahay weydiisa alfirdowsa firdowsa weydiista rawaahu tirmidiyu baa wariyey waalbukhaariyuna waa wariyey allahuma inaa nasaluka alfirdowsa bixaqi wajhika alkariim wa bixaqi carshika alcadiim aamiina walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay slam qaala nabi wuxu yidhi fi ljannati mi-atu darajatin boqol darajo ah maa beyna kulli darajatin laba kasoo darajo mi-atu caamin boqol sano in loo socdaa udhexaysa laba kasoo darajo boqol sano inta loo socdo can abi saciidin radi allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi ina fi ljannati mi-ata darajatin boqol darajo ah low ana alcaalamiina caalamiintu ijtamacuu soo ururaan fii ixdaahunna hal midoo ka mid a boqolka darajo la wasicadhum waa u waasac noqon lahay caalamiintao dhan hadday hal darajo iskugu yimaadaan boqolka ka mid a halkaa darajaad deeqi lahayd macnaha boqol sano can abi saciidin wa canhu can nabiy sala allau alay slam fii qowlihi tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala waa furuusha marfuuca firaashya la kor yeelay qaala wuxuu yidhi irtifaacuhaa kor noqodkeedu lakamaa bayna asamaai waalardi cirka iyo dhulka inta udhexayso kale wey masiiratu oo maxay ah ku bayaanaya ma- masiiratu khamsi mi-a sana shan boqol oo sano weeye macnaha shan boqol oo sano rawaa hadihi halaaثata waxaa wariya atirmidiy nasalu llaha ilaahay baan weydiisanaynaa ridaahu iyo waljannata aamiin ilah aqbal anhaaru ljannati jannada webiyaasheedu iyo wacuyunuhaa ilaha ilaha jannada ilahay leedahay qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi mathalu ljannati jannada tilmaanteeda allatii taasoo wucida almutaquuna mutaqiinta loo yabohay iman kale oo tawxiidka ku dhinta oo wanaagsan ya jannada loo yabohay tajrii min taxtihaa hoosteeda waxaa dareeraya horta taa maselkeedu dee waa maa naqusu calaykum waa waxaan idiin sheegi doono waka warbixinteedu waa tan wey tajrii waxaa dareeraysa min taxtihaa alanhaaru webiyaal ukuluhaa waxaa laga cunayaana daa'imun waa mid joogtaa oo aan dhammaanayn wadilluhaa hooskeeduna daa'imun isna waa mid joogtaa qorax ma qaadayso ilaa meesha qorax kama jirta jannada tilka taasi cuqba aladiina kuwii ciribtooda weeye itaqow alla ka yaabeen wa cuqba alkaafiriina kuwa gaaladaayo waxaa ilaahay ka xarimay kuwa bannaysa iyo kuwa sideedaba ilaahay wa gaaloobay oo bilaa qofka hadduu dembiga xallishado oo xal- xalaalsado waa ku gaaloobaya kaafiriinta macna ciribtooduna naaru naar weeyaan waa naar ciribtooda waa naar qaala allahu tacala ilah yidhi fiihaa jannada dhexdeeda jannaadkaas caynaani laba ilood baa tajriyaani dareerahaya macnaha jannateynkii lasoo sheegay caynaani tajriyaani laba ilood oo dareeraya ah wa qaala tacaala fiihimaa labadaa janno dhexdooda caynaani nadaakhataani laba ilood oo shuban badan oo boodid badan oo xog u soconayaan biyahoodu aanaysan go-aynin ayaa ka jiro ka ka ka shaqaynaya qaala allahu tacaala ilah wuxu uhi mahaluljannati alatii wucida almutaquuna loo yabohay waa waxaan idinka qisoonaynaa fiihaa waxaa dhexdeeda anhaarun webiyaal oo min maain biyo ah maagaasoo hayri aasiniin mid doorsoo doorsoomay keyrkiisa aan doorsoomayn macnaha biyo aan weligood doorsoomayn biyaha adduunku haddii xataa aan waxba ku dhicin oo meel iskaga jiraanoo daahaan waa isbedelayan marka kuwaana waa doorsoomayn wa anhaarun webiyaal baa min labanin caana lam yataqayar dacmu dhadhankiisu usan isbedelayn usan doorsoomin caanaha adduunku waa isbedelaan ama wakti yar hadday yaallaan ama wax lagu waa isbedelayaan wa anhaarun webiyaal baa jannada ah marka mid kasta gaarkiisaba jamc u noqda anhaar oo min maain anhaar webiyaal kale oo min laba nin anhaar oo min khamratin ladatin u macaan badan lishaaribiin kuwa cabaya waa khamro macaan oo khamradan adduunka qofkii cabataa ma cabaa layidhi midaan haatan dadka maaragtay khamra khamradaa iska cabaya ay isticmaalayaan adduunka kuwa ku isticmaala aakhira haddii waxaa laleeyahy xataa dembiga laga soo dahiro oo laga soo gooyo oo jannada la keeno xataa sharaabka la siinayo oo sharaabkan macaan oo khamrada kuma jiraa lagu leeyahy laakiin khamrada udgoon wey taas wee maaha midaan waxaa lagu leeyahay dadka sarqaamiso oo qurunku ka soo uro oo qofku waalanayo wa anhaarun webiyaalna waa yaallaanoo min casalin malaba musafan la saafi yeelay malab nadiif oo balaayadan isku dhex jiro oo kale iyo aan laga dhigin nadiifana waa laga helaya ama sideedaba xataa kan iyadoo aan waxba lagu darin buusan nadiif ahayn a sideedababa xataa sidii meesha shinnidu u samaysatay isagoo ah kani nadiif ma aha maxaa yeelay shamac iyo xanjo iyo waxaas iyo waxaasoo dhan buu ku dhex jiraa oo midda kale bahasha shinnidaas caloosheeda iyo waxa waxaa isku dhex jira wey malab iska saafiyo meel iska fadhiya markaad jibsanaysa meel lagu tegi maysa hawl baa loo maraya kaasi kaan oo kale maaha can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala alla alay slam qaala nabi wuxuu yidhi sayxaan webiga la yidhaahdo iyo wajayxaan iyo walfuraatu iyo waniil waa afri wey kullun mid kasta min anhaari ljannati jannada webiyaasheeda ayuu ka mid yahay hadda dee meelo adduunka ka mid ah lagu kala sheeg sheegayaa afartaba furaad waxaa weye ciraaq ba ku yaallaa niilna masar ba ku yaallaa labadan kalena meelo kale ku yaallaan oo adduunka hadhowna webiyaasha jannada ka mid noqonaya ee laga waraabinaya mu'miniinta marka kuwaani kuwaa biyohori qayb ka mida weeyaan ama xoogaaga barakada ay leeyihiin xaggaasi uga timi can anasin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi su-ila nabiy baa la weydiiyey sal lla lay sl can ilkawfari faqaala wuxuu yidhi daaka naharu webi weeyaano kawfarku acdaaniihi illaahu ilaahay isiiye caza wajal fi ljannati jannada dhexdeed webi ilaahay jannada igu siiyey weeyaan kawtharku ashaddu mid ka darnaan badan wey bayaadan cadinka min allabani caanaha wa axlaa ka macaan badan min alcasali malabka fiihi dayrun shimbiraa dhexdiisa ah acnaaquhaa luqunteeda waxaa moodaa shimbiraha ka acnaaqiljuzuuri geela geela oo kale luquntiis shimbiro waaweyn wey shimbirahaasa saas iskaga marmaraya qurux meela wey qaala cumar wuxuu yidhi ina haadihi shimbirahaasi say cumar baa markuu xadiidka maqlo wuxuu yidhi ina haadihi shimbirahaasi la naacimatu waa mid nicmaysatay kuris macnaha shimbiraha luquntoodu luqun geel la ekaatay waa shimbiro barwaaqaysan buu yidhi nabi allow qaala rasuulullaahi baa yidhi sal alay slam akalatuhaa kuwa cunaya ayaa ancamu minhaa ka nicmo badan iyagu waaba shimbiree kuwa loogu talagalay inay qashaan oo cunaan oo hilibkeeda macaan cuni doona kuwaasaa shimbiraha kasii nicmo badan oo iyaga kuwa la siiyeyba ah markaas meeshaa barwaaqadaas baa loo horumarinaya dadka mu'miniintaayo waxa weeye aakhiru dunya ama adduunka gebagabadiisa inta xun baa iskugu haraysa a sideedaba inagii soo maraynayo inta xun baa iskugu haraysa can xakiimi bni mucaawiyata can abihi radia allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi ina fi ljannati jannada dhexdeeda baxra almaay biyaha baddoodiiba iyo wa baxra alcasali bad malab bad bad malaba wa baxra allabani bad caana ah wa baxra alkhamri bad khamre ah uma tashaqaqu lanhaaru webiyaashu waa dilaacayaan bacdu intaa kabacd halkaasi kasoo burqanayaan webiyaashu halkaasi kasoo burqada kuwa waa bado iyo webiyaal bukiye marka badahaasi kasoo burqanaya rawaahuma tirmidiy ashjaaru ljannati jannada geedaheeda iyo wa faakihatuhaa faakihadeeda waka jannada geeday leedahay qudaarna waa leedahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waliman khaafa qofkii cabsada waxaa u ahaaday maqaama rabbihi ka cabshay rabbi horisaagii jannataani laba janno ayuu leeyahay ila rabbina xumaantiina waa ka teg wanaaggiina waa la yimi fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaan jin iyo insiyow rabbigiis nicamtiisa tee ka ahoo aada beeninaysaan oo in lagu shukriyo aan mudnayn ma jidho labadaa janno dawaataa afnaanin geeda u saaxiiba laamaho laamaha hadda geedaa bixiya fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaan fiihimaa min kulli faakihatin nooc kasta oo qudaara zawjaani laba noocba ah fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaan fiihimaa waxaa labada janno dhexdooda faakihatun iyo wanaqlun geetimireed wa rumaanun rumaan fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan mutakiina xaalay yihiin kuwa jifjifo dengiiga ahlu jannadu calaa furushin firaashyo badaa-inuhaa firaashyadaas badaa-inteedu min istibraqin istabraq xaggiis ayay ka ahaatay istabraq xariir wey wajanal jannatayni labada janno gurashadooduna daanin mid dhoweeyaan qofka fadhiya iyo kan taagan iyo kan jiifa iyo si isku siba u guranayaan meel fog laga laacmayo fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan waqaala tacaala ilahi wuxuu yidhi wa asxaabulyamiini asxaabulyamiin maa maxay bay asxaabulyamiin ahaadeen fii sidrin bay ahaadeen gob makduudin la qodax tiray wadalxin manduudin iyo muus la isi saarsaarayba halka mooska la yidhaahdo dee lakabya waa isaga saa isku dul saarsaaray iyo wadillin bay ahaadeen mamduudin la taagay wa maa-in oo maskuubin la shubay iyo wa faakihatin oo kasiiratin tiro badan laa maqduucatin walaa mamnuuca faakihadaas mid maqduucaana maaha mid mamnuucaana maaha mid macnaha la goynayo iyo mid la isku diidayo midna maaha faakihadaas iska leeyahy can salim bni sacdin radia allahu canhu annabi can rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebi wuxuu yidhi inna fi ljannati jannada dhexdeeda la shajaratan geed ba ah yasiiru raakibu kan gaadiidka saaran u soconayo fii dillahi hooskeeda mi-ata caamin boqol sano laa yaqdacuhaa xaaluusan goynin boqol sano uusan goynin hooska meesha uusan gaaraynin can abi saciidin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebi wuxu yidhi inna fi ljannati shajaratan ba yasiiru raakibu gaadiidka kan saaran uu soconayo alraakibu kan saaran aljawaadda kan dheereeya almudammara ee la boglaalay assariica ee degdega badan baa mi-ata caamin boqol sano soconaya maa yaqdacuha xaaluusan gooni boqolkaas sano rawaahuma sheekhaani sheekhaan ayaa weri marka hooskan iyo waxaan la sheegayo o dhan innagaa laynoo ku sheegayaa dee jannadu qorax iyo kulayl iyo qabow iyo haba ma leh e waa nuur iska un maarata nuur iska ifaya weeyaan marka jannadu waa weynta weynankeeda unbaa meesha laga qaadanaya geeddaasna shajaratu duuba lanjanna waxaa la dhihi jiray geeddaa weeyaan iyadoo sidaa u weyn oo u fog misna qofka guranaya waa u dhowda tirmidina waa wariyey can asmaa binti abi bakrin radia allahu canha qaalad waxay tihi samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu nebigu leeyahay fii sidrati lmuntahaa yasiiru raakibu kan gaadiidka saaran waa u soconayaa fii dilil fii dilli lfanani laamaha hooskooda minhaa ka mida mi-ata sanatan boqol san aw amase yastadillu bidillihaa hooskeedu haraysanaya miatu yastadillu waxaa haraysanaya bidillihaa hooskeeda mi-atu raakib boqol gaadiid saaran hal laana hooskeed fiihaa dhexdeeda waxaa faraashu dahabi dahab faraashkiis ka anna samaraha midhaheedana waxaa moodaa alkhilaalu khilaal khilaaluha jira jilxado waaweyn taas waa ms faraashu dahab waa maxay dahabka balanbaalistiisa waa xayawaan dahab ka sama amooday sida ka samaysan oo midabyo nooc cajaaib leeyahay waxala yaryaroo fiidadkii iyo hameenkii iyo socsocdo oo cajaaib oo geedda saas ugu dhex wareegayaan sidratulmuntahada kaasi laamaha saa u dul fuulfuulay waa iyadii layidhi id yaksha sidrata maa yaksha geeddaa markau daboolay wixii daboolay taun bay ka mid tahay marka shajaratu duuba iyo sidratulmuntaha labaduba laba geedoo waaweyn oo waxa weeye cajaa'ib oo ilaahay weynankiisa tusinaya rawaahu tirmidiyu bisanadin xasane allaahuma xasin lanaa ilaahu noo wanaaji alxaala ilaahu xaalka noo wanaaji wa ascidnaa ilaahu na guulaysiin oo na liibaani fi daarayni labada daaroodba yaa raxmaan naxariis badan oo aamiina ilahu shiikhu waa ahlullaahi bu ahaayo allahu naxariise waxa weeyaan ducadaasu kitaabka ku dhex wadaya qurafu ahliljanna ahlu jannaha waxa weeyaan qolalkood qaala allahu ta marka qof qof janno helay waxa weeyaan waxa lagu leeyahy adduunka dhib kastow soo maro waxba markuu xagga tago wuxuu la dhahayaa weligay dhib ma soo arag a nicamtaas hadduu mar qofku ilaahay siiyo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi laakin aladiina kuwii itaqow rabbahum rabbigood ka yaabay lahum khuraafuun waxay leeyihiin sekada iyo guryo waaweyn min fawqihaana taas kuraftaa dusheeda kurafun kuraf kala oo mabniyatun la dhisay tajri min taxtihaa waxaa dareeriya alanhaaru webiyaal wacdallahi ilaahay eebahisi wey laa yukhlifu llah ilaahay ma gub yeelo kama baxa almiicaada ballanka sadaqa allahu alcadiim waay marka tajri min taxtihaa min taxti alguruf alfawqaaniya qolalkii sarsare iyo guryihii waaweynaa hoostooda iyo quraftii taxtaaniyada ahayd oo iyana taa sare ka sii hooseysay intaba waxaa dareeraya webiyaashaas ilaa waa laba qurfood saaran fawqaaniya taxtaaniya kala noqonaya can abi saciidin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam qaala nebi wuxuu yidhi ina ahla aljannati layataraa'una waxay is aragsiinayaan ahla algurafi ahla alguraf ayay is aragsiinayaan guryaha kuwa degan min fawqihim xaggooda sare ahaaday ama min fawqihim bay iska aragsiinaya kamaa yatataraa'una idinkusaa hadda isku aragsiisaan alkawkaba xidig adduriye iftiin badan alkaabira ku fogaaday macnaha dhacay fil ufuqi jiho jihooyinka cirka xidig fog oo kasii muuqdo xaggaa kasii dhacaya sidaa isku tusaan dhahdaan xidigaas iskugu tilmaantaan oo isku tusaan sidaas oo kale alkaabira dhacay fil ufuqi jiho oo min almashriqi bari ah aw ilmaqribi galbeeda saasoo kalea rag la isku tusinaya oo la dhahayaa waxaa halkaas ka muuqda guryahaas waa fulaan binu fulaan waa hebel guryihiisi wey jannada oo meel fog oo xagga cirkao kalea ka fiirinaysa sida adigu xidig ah cirka geeskiisa uga fiirisoo kale marka kuwaa istusayaa saasay u kala fogyihin martabada iyagoo jannadii wada jooga maxaana arrintaa keenay waa litafaaduli maa baynahum dhexdooda waxa ah dhexdooda waxa ah yaa kala kala kala tagsanaanshihis ahlujanna oo ahlujanna ha wada ahaadee say u kala fog yihiin macnaha qaaluu waxay dhahen yaa rasuula allahi tilka taasi manaazilu lambiyaai ambiyada ilaahay guryahoodii maya laa yabluquhaa kayruhum oo markaa kayrkood gaari maya maya qaala wuxuu yidhi balaa iska daa waladii nafsi biyadii baan ku dhaatay rijaalun waa rag aamanuu billaahi alla rumeeyeen wasadaquu lmursaliina mursaliintana macnaha rumeeyeen oo u run sheegeen oo raaceen rawaahu sheekhaani watirmidiy baa wariyey ahlujanno marka saasuu kala fogyahay qof kasta camalkiisii iyo cadligiisii iyo wanaaggiisii iyo baa waxa weeye camalkiisu meel buu darajada jannada kaga qaadanaya ambiyadiina maaha waa rag kalaa layihi raggaan mu'miniin iyo saalixiin marka meeshaa fog ka muuqda raggaa wey can caliyin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi ina fi ljannati waxaa la khuraafaan waa qolal waaweyn iyo guryo yuraa la arka duhuuruhaa dhabarkeeda min buduunihaa caloosheeda dibadda haddaad joogto gudaha kuu muuqanay wa buduunahaa calooshaa la arkayaa min duhuurihaa dhabarka caloosha haddaa gudaha kaga jirdhina dibadda sida qarshadii waxuga arka faqaama ileyhi acraabiyun mid reer baadiyaa nebiga u kacay fa qaala wuxuu yidhi liman hiya yaa rasuulallah yaa iskale qaala nebi wuxuu yidhi hiya iyadu liman bay u ahaatay guryahaas abaabal kalaama hadalka wanaajiyey wa adcama dacaama dacaamkana quudiyey wa daama siyaama soonkana daa'imay wa sallaa lilaahi ilaahay u tukaday bileyl hameenkii walxaal annaasu niyaama dadkuna ay hurdaan qofka saasa weeyaan dadkaasaa iskale dadku way hurda midka tukaday rawaahu tirmidiyu bisanadin qariib nasalu llaha ilaah baan weydiisanay tamaamal uns wehel ilaa qariib baa la yidhi sanad qariiba marka halkaas wax ka tafaa'ulanayaayo ilaahay waxaan weydiisanay tamaam aluns wehel taam ahaanshiis fi lwaxdati kelinimada waxdada iyo walqurbati qariibnimada markaan qariib noqonno iyo markaan keli noqonno waa marka qabriga la tagee ilaahay baan wehel yaa taama ayaan ilaahay weydiisanay meeshaasaa camalkaadii iyo malaa'igkuu bishaaraysay iyo waa ku imaanay hadda jannadii laguu furo iyo markaas aamiina ilaahu aqbal marka sallaa lilahi ilahay u tukada wanaasu niyaaman dadka hurda waxaa lagu sheegay maqribka tukaday cishaha tukaday salaada subax tukaday oo markaa waaba salaadihii caadiga ahaayo faraa'ishii soonkana saddex beri bil kas qofka sooma marka waa iska gebagebo oo adduunku waa cibaadadaasun baa lagaa rabaa inaad sahay qaadatid khiyaamu ljannati soonka iyo sadaqada iyo salaada hameenka iyo inta waa la badiya jannada waxaa weeyaan guryaheeda weeyaan teendhooyinkeeda iyo maaragtay bangalooyinkeeda kaasaa laga hadlaya khaymadaheeda qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi xuurun maqsuuraat waxaa jannada dhexdeeda ah oo jooga gabdho oo xuurun maqsuuraatun kuwo lagu xabisay ah oo waxa weeyaan aan ka soo bixin gurigooda khaymadahooda maqsuuraatun fil khiyaami waka khaymadahooda ayay iskaga jiraan marka aayadda khaymadihii bay sheegtay lu-lu bay khaymaddu ka samaysanta maaha khaymad xuna fabi-ayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani can cabdillaahi bni kaysan radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaalana wuxuu yihi ina fi ljannati khaymatun baa min lulu-atin jawhar ka samaysa taasoo mujawafatin jawfiyo guda loo yeelay carduhaa ballarkeedu situuna miilan waa lixdan miil fii kulli zaawiyatin qol kasta oo minhaa ka mid ah khaymadaas qolalbasillada guris ka weyn ahlun ehel ba ah dad baa u jooga ninka muuminkaa kuwaasoo maa yaroona alaakhariina kuwa kale aan arkayna u jeedin yaduufu calayhim waxaa ku dul wareegaya o u tegaya booqanaya xaasaskiisii dadka almuuminu qofka muuminkaabaa dul booqanaya saa ugu dul wareegaya khaymadahaas qolka khaymaddu waa weynta laakiin qol kasta dad baa usii jooga qolka kuwa jooga qolalka kale kuwa jooga is arki mayaan muuminkaa markaadba qole u gelay wacanhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yihi ina lilmu'mini fi ljannati jannada dhexdeeda la khaymatan ba khaymadaasoo min lulu'atin waaxidatin ka ahaatay hal lulu hal xabo jawhara taasoo mujawafatin guda loo yeelay duulahaa dherarkeeduna situuna miilan waa lixdan miil lilmu'mini waxaa u ahaaday fiihaa iyada dhexdeeda ahluuna ehel yaduufu calayhim waxaa dushooda dawaafaya almu'minu qofka mu'minkaabaa dawaafaya ninka muuminka falaa yaraa bacduhum dadkaa barkood arki maya bacdan barka kale xaasaskaa iyo dadkaa iyo waxaas arki mayaano waxa weeyaan khaymadaa weyn bay qolalkeeda ku kala jiraan sababtay isku arki waayeenna waxa weeyaan khaymadan qolalka ka sii dhexdhisan baa masaafooyin kale fogfog oo waaweyn baa udhexeeya waay rawaahu sheekhan waa tirmidi nasalullahi ilaahay waxaan weydiisanayna an nakuuna inaan ka mid noqono min ahlihaa jannada ehelkeeda iyo meelaha qiymadahaas aamiina ilaahu aqbal suwaaquljannati jannada suuqyaasheeda jannada ma suuqyaal beela assuuq yudakar wa yu'anas waana la tadkiiriyaa waana la ta'niisiyaado waa meeshu dadku intay iskugu yimaadaan litabaadul masaalixi baynahum dhexdooda wixii masaalixa inay isay ku kala qaadqaataan marka suuqu waxa weeyaan lagu sheegaya jannada dhexdeeda meel baa la iskugu imaanaya meeshaasaa malaa'igtuna dhinacyada ka maraysa waxay ka helayaan waxaan ili mara arag dhegna maqal qalbi bini aadan aan kusoo dhicin ayaa halkaa laga helaya rabbi bay arkayaan iska baddaa wax kale waxay rabaan bay markaa meeshaa ka qaadanayaan iyagoo aan cidi ka gadano aysan alaab bixin iyagoo qurux mayrana ka noqonaya can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi inna fi ljannati la suuqan ba yaatuunahaa kula jumcatin jumco kasta ay tegahayaan fatahubu waxaa dhabanaysa riixu shimaali bidixda dabaysheeda fataxsuu waxay ku hoobinaysaa ku sayrinaysaa fii wujuuhim kuwa ahlu jannada wejigooda iyo wa siyaabihim dharkoodaba waxay ku sayrinaysaa macnaha cadar udug udgoon sida barafuun oo kale saas dabayshaas ugu sayrinaysa fayazaaduuna waxay ziyaadsanahayaan xusnan wanaag iyo wa jamaalan qurux fayarjicuuna waa noqonayaan kuwaas quruxdaa lagu sayriyey ilaa ahlihim ehelkoodii bay u noqonayaan walxaal qad izaadu ay ziyaadsadeen xusnan qurux iyo wa jamaalan waa isla quruxun iyagoo taas ziyaadsaday ayay noqonayaan fayaquulu lahum wuxuu ku dhahayaa ahluhum ehelkoodii wallaahi raggii bay la hadlayaan laqad isdadtum waxaad siyaadsadeen bacdanaa gadaashana xusnan qurux iyo wa jamaalan wanaag iyo wa jamaalan qurux fayaquuluuna waxay dhahayaan raggiina wa antum idinkuna wallaahi laqad istadtum waxaad ziyaadsateen bacdanaa gadaashayada xusnan qurux iyo wajamaalan xusnan wanaag iyo wajamaalan qurux asabtiiya dhahaya qurux baa siyaasateen kaasi iyana dhahayaan war idinkana waa nalokakin dambeeyayo sidaan idinka tagna ma tiidin qurux baa idiin kordhay rawaahu muslim can saciid bni lmusayib radia allahu canhu annahu saciid laqiya abaa hurayrata la kulma faqaala abuu hureyra wuxuu yidhi as'alu llaha ilaahay waxaan weydiisanaya an yajmaca inuu kulmiyo beynii aniga iyo wa beynaka adiga fii suuqi ljannati jannada suuqeeda abuu hureyra waxuu yidhi saciid bin musayibu ilaahay jannada suuqeeda haskugu keenkeen saasaa la weydiisanaya faqaala wuxuu yidhi saciid bin musayib afiihaa suuqun ma suuq baa meesha ku yaalla ma suuq baa meesha ku yaalla qaala wuxuu yidhi nacam haa akhbaranii rasuulullahi baa ii sheegay sala allahu calayhi wasalam anna ahla aljannati idaa dakhaluuhaa markay galaan jannada nazaluu fiihaa inay degayaan jannada bifadli acmaalihim acmaashooda fadligeeda macnaa in qof kasta inta camalkiisu ahaa marka hore horta jannada waxaa lagu gelayaa marka hore jannada waxaa lagu gelayaa waxa weeye fadli ilaahay ka bacdi baa darajooyinka lagu kala qaadanaya dayib uma yu'danu waxaa loo idnayaa dadka aljannada fii miqdaari yowmi ljumcati jumcada yoonkiisa qadarkeedii oo kale waa loo idnaya oo min ayaami dunya adduunyada ayaamaheedii jumcadu intoo la ekaa in la eg adduunka waa fasax la siinaya fayazuuruuna rabbahum rabbigood bayba soo booqanahayaan ilaahay bay macnaha subxaanahu wa tacaala toddoba beri oo kale had hadba markay joogaan yaa baa ilaahay u fasaxayaa inay isaga ay soo ziyaartaan soo booqdaan wa yubrizu lahum carshahu carshigiisoo ilaahay u daahirinaya wayatabaddaa lahum waa u daahiraya ilaahay ahlu jannada fii rawdatin beer oo min riyaaduljannati jannada beeraheeda ka mid ah fatuudacu lahum waxaa loo soo dhigayaa manaabiru min barra oo min nuuri nuura wa manaabiru min barra oo min lu'lu'in jawhara wa manaabiru min barra oo min yaaquutin yaaquuda wa manaabiru min barra oo min zabarjadin zabarjada wa manaabiru min barra oo min dahabin dahaba wa manaabiru min barra kaloo min fidatin intaasoo minbar baa loo dhigaya waay wayejlisu waa fadhiisanaya adnaahum kan ugu hooseeya ahlu jannada hadde wamaa fiihim ahlu jannada dhexdoodana maba aha min dani-in mid liito hooseeya wuxuu ku fadhiisanayaa kan ugu janno yar calaa kuthbaani lmiski miski ciituurkiis walkaafuuri kaafuur ciituurkiis meelo taagtaagyaado miski ah wamaa yarawna u malayn mayaan iyagu uma arkayaan anna asxaabalkaraasi minbirada kuwii saarnaa biafdala minhum iyago inuu ka fadli badan yahay majlisan xagga majliska kuwii meelahaa saarnaa mimbarada waaweyn loo dhigay baa idinka fiican isdhihiba mayaan murugba qaban mayso waa kaas wamaa yarawna ana asxaabalkaraasi kuwa koraasidaa jooga biafdala minhum inay iyaga ka fadli badan yihiin majlisan xagga majliska umalayn mahayaan ee wix isdhahaya idinkaa ugu sarreeya qaala abuu hurayra wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi wahal naraa rabbanaa rabbagana ma arkayna qaala wuxuu yidhi nacam haa tatamaarawna ma hal tatamaarawna ma ku shakinaysaan fii ru'yati shamsi qoraxda aragtideeda walqamari dayaxa leylata albadri afariyo tobnaad maraysa dayax maray qulnaa waxaan idhi laa maya qaala wuxuu yidhi kadalika saasoo kale laa tumaaruuna fii ru'yati rabbikum rabbigiin aragtiisa ku shakin maysaan xaqiiqa ad u arkaysa walaa yabqaa fii dalika almajlisi majliska isaga ku baaqi noqon maya rajulunin ilaa xaasarahu allahu ilaahay baa koobahaya muxaasaratan koobid baa la koobahaya macnaha waxa weeyaan waa hoos baa loola sheekaysanayaayo waxa weeyaan waa lala waa lala hadlayaa adduunka wuxuu soo hormarsaday oo maxaa looga jeedaa hadalka dambe hadalka cadaynaya muxaasaradii waata xaasarahullah muxaasaratu waa maxay xataa yaquula lirajuli ilaa ninka u yidhaahdo ilaahay oo minhum yaa ka mid a yaa fulaan ibnu fulaan hebel hebelow atadkuru ma xusuusantahay yooma kadaa wa kadaa maalin heblaayo iyo maalin heblaayo maalintaasaat fayudakiruhu wuu xusuusanayaa bacdu adaraati ballanburiyayaalkiisa qayb ka mid a fi dunyaa adduunyada ballamihii adduunka qayb ka mid oo ka baxay ayaa la tusinaya la xusuusinaya fayaquulu la yaa rab afalam takfir lii miyaadan ii dhaafin maxaa ii xusuusisay soo aniga jannada joog fayaquulu wuxuu dhaha yaa rabbi balaa inaanan kuu dhaafin iska dhaafi waan kuu dhaaf fa bisicati makfiratii dhaafideeda wuscigeeda baa balaqta gaadhay mansilataka mansiladaada haadihieda tana fa baynamaa waqti hum dadka ahlu jannada calaa daalika ku sugan yihiin khashiyadhum waxaa daboolaysa saxaabatun daruur min fawqihim xaggooda sare faamdarad calayhim waxay ku roobeynaysaa diiban udug lam yejiduu aysan helin midla riixihi udgoonkiisoo kale shay-an lam yejiduu aysan helin midla riixi shay-an shay ma helin qadu weligeed la mida macnaha wayaquulu wuxuu dhahaa yaa rabbuna tabaaraka wa tacaala quumuu istaaga ilaa maa uu kaca cadadtu lakum aan idiin diyaariyo min alkaraamati ah waxaan karaamo idiin idiin darbay kaalaya u istaaga fakuduu ka qaata mashtahaytum waxaa ka ishtahaysaan fanaatii suuqan baan tegaynaayo wakaa suuqa maxalshaahidku qad xafad bihim almalaa'ikatu malaa'igtu koobaabtay isweerkahays lam tandur ilcuyuunu indhuhu ma arag ilaa mili isagoo kale walam tasmac ilaadaanu dhaguhu ma maqal isagoo kale walam yaqdur calaa cala alquluubi qalbiyadana kuma soo dhicinin fayaxmilu lanaa ma shtahaynaa fayaxmilu wuxuu noo xambaarsiinayaa wuu noo xambaarinayaa lanaa annaga ma shtahaynaa waxaan ishtahayno laysa ma aha yubaacu mid la gadaya fiiha dhexdeeda la beecinaya walaa yushtaraa la gadanayo beec iyo kala qaadasha iyo waxaa maaha suuq wax lagu kala gato maaha ee qofkii suuqu waa buuxaa laakiin qofkii shay raba waa iska qaadanaya ilahay waa u xambaarinaya ee maaha wax inta isagii bedel laga qaadayo ama gadanay ama wax keenaya intaa adigu rabtid oo ka qaadi kadhe ka qaada wey wa fii daalika suuqi yalqaa ahluljannata ahlu jannuhu waa la kulmayaan bacduhum barkood bacdan barka kale qaala wuxuu yidhi fayuqbilu rajulu ninku waa soo qaabilaya oo ninkii ninka nin arajulu nin ninkaasoo dulmansilati manzilo iyo darajo u saaxiiba almurtaficati sarraysa fa yalqaa wuxuu la kulmayaa manbuu la kulmaya huwa isaguba duunahu ka hooseeya man huwa duunahu cid ka sii hooseysa ayuu la kulmaya wamaa fiihim hadda dhexdoodana ma aha min daniin mid hooseeya kan un ka darajada yar iyo nin darajo weyn oo aljannabaa kulmay fa yaruucuhu kii darajada hooseeye waxaa argagax gelinaya maa yaraa wuxuu ku arkay caleyhi dushiisao min allibaasi dhar kii darajada sarreeyey wuxuu adduun qababoo la yaabay famaa yanqadii ma go-ayo aakhiru xadiisihi sheekadiisa gebagabadeedu kii darajada yaraa xataa yatakhayala uu ka moodo ileyhi xaggiisa la moodsiiyo maa huwa inuusan isagu ahayn axsanu minhu maa huwa axsanu minhu ilaasaa laga moodsiiyo maa huwa inuusan isagu ahayn axsano minhu mid ka wanaag badan ilaah laga masiiyo xataa yatakhayala u ka moodo ilayhi xaggiisa looga malogeli macnaha ka maleeyo maa shayga huwa maa huwa isagu inuusan ahayn axsano minhu mid ka wanaag badan sharxana xadiidka waxaa warin doona imaamu tirmidi marka shaarixana waa in laga fiiriyo xataa yatakhayala ilayhi ma huwa axsanu minhu damiirka meesha loo celiyo wadalika kaasi anahu shaaniya laa yanbaqii liaxadin maxaa waxaa la moodsiiyey ninkii maa huwa waxa uu isagu ku sugan yahay axsanu minhu inuu wanaag badan yahay wuxuu isagu haysta inay cajo badan yihiin oo ninkaas usa ka fiicnayn maxaa markaa ninkan darajada yaraa loo tusiyey sidaas wadalika xaasin wey wadalika anahu xaali shaaniya laa yanbaqii liaxadin qof badow uma aha an yaxzana fiiha jannada dhex inuu ku tiiraanyado oo isdhaho qof baa wax kula dheer markaasaa kiisi inta loo qurxiyeyba isla markiiba wuxuu isdhahayaa waxaada wax ka fiican ma jira ninkaana kaama fiicno uma nansarifu ilaa manaasilina guryaha iyagaan u gadoomayna oo jannadii ah fayalqaana aswaajuna xaasaska iyagaba nala kulmaya fayaqulna waxay dhahayaan marxaban wa ahlan raggii bay soo dhoweynaya laqad jita waad la timid laqad ji'ta waa timid walxaal ina bika adiga uu kugu sugan yahay min aljamaali xaalow ka hadhay qurux xargeeda afdala wax ka fadli badan mimaa faaraqtana caleyh waxaa nagu faariqdo nooga tagtay saa nooga tagtay si ka fiican adoo ah ayaa noo timid saas dhahaya fayaquulu wuxuu dhahayaa kii mu'minkaa ninkii inaa anagu jaalasna alyawma maanta waxaan la soo fadhiisanay rabbanaa rabbiga anaga aljabbaar jabbaarka wa bixaqinaa xaq anagay ahaato xaq baan u yeelanay an nanqaliba inaan la soo noqono bimili man qalabnaa waxaan la soo noqonoo kale oo in- sidii inaan ka fiicnaano waa waa mudnaan baan u leenahay rabbiga ayaanu la la la u tagnay can caliyin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaalana wuxuu yidhi inna fi ljannati la suuqan baa ah maa fiihaa dhexdeeda ma aha shiraa'un wax gadid walaa beycun wax beecin ila suwar muuqaallo oo min arijaali iyo wanisaa'i ah muuqaallaa yaalla rag iyo dumar aa moodaysa waxyaala maarata adduunku matalaya boonbalayaal iyo balaayo ka dhigaan waxaa laguma mateli kara laakiin muuqaallo rag iyo dumar aa yaalla fa ida ishtaha rajulu ninku markuu daneeyo suuratan muuqaal dakhala fiiha taasun buu geli dalaq hadba muuqaalku damco macnaa waxa weeyaan ninku markuu mu- muuqaal qof dumaroo meesha sawirkii yaallo muuqaalka arko taan buu qaadan gelaya islaantuna muuqaal nin hadday danayso meesha yaalla kaan bay qaadan markaa dumarka adduunyadu waa imaanayaan suuqaas oo mu'miniinta rabbina waxaa la leeyahay way la kulmayaanoo waa la hadlayaanoo maaha ragga kaliya waxa rabbi arkaya iyana waa arkayaan nasalullaha baan weydiisanana ridaahu radihiisa iyo waljannata jannada qaaliga aamiina ilaahay oo aqba azarcu zarci wax la beerto weeye waalkhaylu farduh fi ljannati jannada dhexdeeda liman yashaau buu ahaayo qofkii raba isagu meeshaa qofkii raba inu wax ka beerbeerato iyo qofkii farda raba wixii qalbigiisa kusoo dhaca waa helaya can abi hurayrata radia allahu canhu an anabiyi sala allahu alayh wasalam kaana yowman maalin nebigu wuxuu aha yuxadisu mid warama buu ahaa nebigu wacindahu sheekeeye wacindahuna rajulun ba ahaayo min ahlilbaadiyati ahlubaadiyihi nin reer baadiya nebiga la joogo nebigu marka wuxuu xadiiday yuxadiu wuxuu xadiidaya ana rajulan oo min ahli ljannati ah yastaadinu rabbahu rabbigiinau ka idan dalbahayo fi zarci inuu wax iska beerto jannadiibu joogaa waxa inaan beerto rabbigo iifaas faqaala lahu lah ilahi baa dhahaya awalasa ma waadan ahayn fii maa shita wax allaale waxaad doonta maxaa wax beerasho ku falsa qaala wuxuu dhahayaa balaa inaan ahayn iska daa waan aha walaakin uxibu waxaan jecla an azraca inaan beerto fa asraca an azraca inaan iska beerto fa asraca waa degdeg wa badara wuu beerta macnaha abuurkii buu gashay meesha abuur intuu degdego meelkaan abuur ku rita fabaadara darfa ilbiriqsi waxaa ka degdegay nabaatuhu soo bixidiis wastiwaa'uhu ekaanshihiis waistixsaaduhu goosashadiisa wa takwiiruhu uruurintiisa macnaa koobab koomam laga dhigo meelo guuto guuto loo dhigo oo waaweyn oo saas amhaalaljibaali xaalu yahay buuraha waaweyn oo kale macnaha wixii markuu saa u beerayba isla markii waa baxay isla markii xoog buu yeeshay isla markii waa la goostay isla markii goobogoobo waaweyn baa laga dhigay amhaalaljibaali buuro waaweyn la la-eg maaha wax muddo la sugayo oo baxayo oo hadba miro iyo caleen iyo ubax soo saaray albiriqsi intaasaa ka degdegtay fayaquulu allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay duunaka laazim ya bni aadam fa innahu shaani laa yushbicuka shayun shayna ku dharjin maye arad qaadoo taas waxaa rabtay beeratahay wax a ka dhargeysa male adoo janno jooga haddaad tidhi waxaa inaan beertaan rabaa wa taasi la tag haddiiba waa loo saar faqaala alcaraabiyu kii reer baadiyaha nebiga la joogay baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah laa tajidu haadaa ninkaa ka heli mayso ma noqon doono ilaa qurashiyan ow ansaariyan ama nin reer qurayshada ama nin reer ansaariyada noqon doono fa inahum iyagoo asxaabu zarcin iyagaa wax beerta ninkaas wax shaqadu yaqaan buu jeclay marka iyagaa codsan doono fa amaa naxnu annaga mayaa reer miyiga falasnaa manin biasxaabi zarcin asxaabu zarci manin fadaxika nebiyu nebiguna waa qoslay sala allahu caleyh wasalam rawaahu lbukhaariy baa wariyey fi tawxiidi buuna ku wariyey sidaas arrinku dhacdo can buraydata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rajulan baa sa'ala nabiya weydiiyey sala alla alay slam faqala wuxu uhi ya rasuula allah hal fi ljannati jannada dhexdeeda ma yahay min khayli fardo qaala wuxuu yidhi nebigu in illaahu ilaahay in adkhalaka allahu haddii ilaahay ku geliyo in adkhalaka hadduu kli ku geliyo allah ilaahay adkhalaka uu ku geliyo aljannata falaa tashaau dooni maysid an tuxmala in lagugu xambaaro fiiha jannada dhexdeeda calaa faras faraskaasoo min yaaquutatin jawhar ka ah xamraa cagaaran guduudan kaasoo lahu janaaxaani laba garab leh yadiiru bika kugula duula filjannati jannada xaysu shi'ta meel allaaliya meeshaad doontid ilaa kaana laka daalika weeyaan jawaabtu ilaa haddii aad doontid waa kuu ahaanaysaa faras baa laleh aa la kula duula qaala wuxuu yidhi wasa'alahu rajulu nin baa weydiiyey faqaala yaa rasuul fi ljannati maya min ibilin geel jannada geel ma laga helaya qaala wuxuu yidhi raawigu wuxuu yidhi falam yaqul uma dhihin lahu nebi lahu ninkaas nebigu misla maa qaala lisaaxibi saaxiibku wuxuu u yidhi geel haddaa u bahatay waa helaysaa isaga lama dhihin ee qaala wuxuu ku yidhi in yudkhilaka allaahu ilaah hadduu ku geliya aljannata yakun waxaa kuu ahaanaya laka adiga fiihaa jannada mashtahad nafsuka naftaadu wixii ishtahayso waladad caynuka ishaadun ay ku qabowsato wixii naftu iyo indhuhu jecel yihiin jannada waa ka helaysaa laakiin geel baa helaysaa lama dhihin marka qofku wuxuu ishtaheeyo helaya marka haddii aan meesha dee waxaas joogin qofkaba qalbigiisa lagu soo ridi mayo o ishtahayn mayo xadiid kalaa sheega wuxuu yidhi walaakin laa yashtahi dee qofku maba ishtahaynaya geelaan iyo waxaan qalbigiisaba lagu soo ridi maayo wax looga baahan yahay male can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala nebi wuxuu yidhi almu'minu ida ishtaha alwalad markuu ishtaheeye ilmo fi ljannati kaana xamluhu wuxuu noqonayaa uurkiisa wa wadcuhu dhigiddiisa wa sinuhu da'diisu fii saacatin saacad hal saac hal saac wax yar kamaa yashtahi rawahu rawaahuma tirmidi markaas dee waxaa looga jeedaa kamaa yashtahi hadba soo ishtaheeye macnaha laakin laakin laa yashtahi baa layihi maba ishtahaynayaba meeshaas awlaad iyo wax dhasha iyo uur iyo waxaas kamaba jiraanba maba uu doonayo de laakiin ishtahayn lahaa intaas keliya wax o dhan noqon lahay awsaafu ahliljannati ahlu jannaha tilmaamahoodii weeya qaala allahu tacaala ilahi wuxu yidhi ina almutaqiina fii jannaatin bay ku sugan yihiin iyo wa cuyuunin ila dareeraya idkhuluuhaa galaa la dhahayaa bisalaamin maca salaamin aaminiina xaalaatihin wanazacnaa waan siibna maa fii suduurihim laabahooda wuxuu ku sugan oo min qilin xiqdi ah ikhwaanan walaala ikhwaanan iyagoo walaala ah calaa suruurin xaalay sariira ku sugan yihiin mutaqaabiliina xaalayn kuwa soo qaaqaabilay sariirtu xagga horay kuula soconayso qofka markaad tegaysidna waxa weeyaan gadaal gadaal bay u baxaysaaye gadaal macnaha u kala firayn maysa laa yamasuhum taaban mayo fiiha jannada dhexdeeda ahlu jannaha nasabun dhib wamaa hum mana aysan ahanin minhaa jannada bimukhrajiina kuwa laga saaray qaala tacaala ilah yidhi ina asxaaba aljannata asxaabu ljannuha alyowma maanta fii shuqulin shuqul bay ku sugan yihin faakihuuna faakihuuna fii shuqulin waxaa lagu leeyahay asxaabu aljanna alyawma fii shuqulin mashquul bay kaga sugan yihin ehlu naarku waxay ku sugan yihin jannuhu maanta waa ka mashquulsan yihiin ehlu naar taana sumahaya oo way macaansanaya faakihuuna weyaan kuwa iska faakaysanaya oo gabdhihii bikaaraadka loo keena iyo barwaaqadii iyo nicamtii iyo waxaas bay meeshaa ilaahay ku siinaya hum iyaga ahlu jannaha iyo wa aswaajum xaasaskooduba fii dilaalin hoos dhexdii wey calaa laraa'ika sariira dushooda ayay muttakiuna kuwa dangiga weeyaan sariirahay saa u jiqilaysan yihin oo saarsaaran yihin lahum fiihaa jannada waxay ku leeyihiin faakihatun walahum waxay kaloo leeyihin maa yaddacuuna wax allaale waxay dalbadaan salaamun qawlan min rabbi raxiim salaamun waxaa la dhahayaa salaamun nabadgelyo qowlan laysku salaamay oo min rabbina ka ahatay rabbigaasoo raxiima naxariisasho badan taasna waa leedihiin rabbi baa idin soo salaamayey wey sadaqa allahu alcadiim can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi ahluljannati jurdun murdun kuxlun weeya tilmaamaha ay leeyihiin weeya waka waa kuwa jurdun soohana ah murdun oo waxa weeyaan amradiye ah kuxlun indha kuulkuulan laa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadoodu tegi mayso walaa tablaa fiyaabuhum dharkooduna fiyaabtooduna dhammaan mayso sidaasay ahaanayaan jurdiga waxaa looga jeedaa kuwa so kuwa waxa weeyaan tajriid la dhar tirayo dha dharkii caadi ama macnaha aan tiba lahayn a kuwa waxa weeyaan iska maaragtay dhar aan timo lahayn jurdun weeyaan kuwa timo laawayaala ko murdun weeyaanoo kuwa gar gar gar gar aan lahayn macnaha timo gar timihiis kama soo bixin amradka kii la dhihi jiray kuxuluna waa indhaha cawlcawlan can mucaadi bni jabalin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi yadkhulu ahluljannata ahlujannuhu waa gelayaan aljannata jurdan xaaleeyihiin kuwa aan timo iyo waxaa lahayn murdan xaaleeyihiin kuwa aan gar lahayn muxag mukax xaliin xaaleeyihiin kuwa macnaha indha kuulkuulan abnaau halaaiina aw halaain wa halaaiina sanata iyagoo ah wiilal soddon iyo saddex jira ah ama soddon jira ah labada waa la sheegay soddon wiilashood ama soddon iyo saddex wiilashood can abi saciidin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala ne wuxuu yidhi man maata qofkii dhinto oo min ahliljannati ahlujannada min sagiirin ow kabiirin mid yar ama mid weyn yariduuna waa aroorahayaan waa noqonayaan manaa yariduuna waxay ahaanayaan abnaa'a halaatiina qofkii yaraa iyo kii weynaayo sheebahaaba soddon jiray noqonayaan fi ljannati laa yaziiduuna calayha ka ziyaadi mayaan halaatiinkaas abadan weligood wakadalika sidaasoo kale ahlu naarina soddon jiro looga dhigaya ahlu naarkuna dhallinyarnimo alraa inta laga dhiga naarta inay macnaha dhallinyarnimadaa ku cunto ahlu jannadan dhallinyarnimadaasa rabaa naarta ee jannada inay ku nicmaystaan ahlu naarka marka laftooda soddon jiradaas laga dhigay rawaa haadihi halaaata tirmidiyi ayaa wariyey ilmihii yaro xataa sakiiray inta un baa laga dhigaya can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul lahi sala alla alay slam qaala nebi wuxuu yidhi ina awala zumratin jamaacatan ugu horreyso yadkhuluuna aljannata jannada galaya calaa suurati alqamari dayax muuqaalkii bay leeyihin leylat albedri afar iyo tobnaad maray waay waaladiina kuwa yeeluuna macnaha dayax bay u egyihiin maahe iftiinkiisoo kale leeyihiin wey ee wax goobaabin oo kale iyagoo ah moodin inay tahay waaladiina kuwa yeeluunahum la xidhiirana calaa ashaddi kowkabin xidig kan ugu daran xidigaasoo duriyin jawhar loo nisbeeyey fi samaai samada dhexdeeda ahaada idaa'atan xagga iftiinka xidiga ugu iftiinka badan oo kale la iftiin noqonaya laa yabuluuna kaadin mayaan jannada dhexdeeda walaa yataqawaduuna saxaroon mayaan walaa yamtakiduuna xaakaysan mayaan candhuuf tufi xaaka tufi mayaan walaa yatfiluuna caliyo tufi mayaan amshaaduhum shanlooyinkoodu addahabu waa dahab wa rashxuhum dhididkooduna dhididka ka yimaadana almisku miski udgoon weeye wamajaamiruhum waxyaalaha macnaha dabqaadyadoodoo kale ka dhigan oo idanka oo macnaha aluluwatu jawhar weeyaan waxaa kaloo lagu fasiraa wamajaamiruhum waxa weeyaan bukuurkii laftiisa waxa sida foox oo kale meesha lagu shubayo baaba waxa weeyaan aluluwatu jawhar jawhartaasaa lagu shubay cudulhindi waka marka magaca un baa iska waafaqaye waxa adduunkaa ku taqaanid maha wa aswaajuhum xaasaskooduna alxuruul ciinu weeyaan akhlaaquhum akhlaaqdooda calaa khuluqi rajulin waaxid hal nin dabeecaddi oo kale weeya ahlujannuhu isxasad iyo isnaac iyo balaayadaasoo dhan kama dhaxayso maxabbaa ka dhaxaysa maxab calaa suurati abiihim aabbahood muuqaalkii bay ku gelayaan jannada aadama aha situuna diraacan bay ahay taasina lixdan dhudhun fi samaay xagga cirsi qofka dher xagga cirka lixdan dhudhun inuu yahay ballarkana toddoba dhudhun u yahay nebi aadan baa saa aha intaa dadku waa sii soo nusqaamaya waagi dambe zaada fii riwaayati wuxuu siiya walikulli waaxidin mid kasta oo minhum ka mid a zawjataani laba xaas buu leeyahy yuraa waa la arkayaa muku suuqihimaa saaqiyaa dhudhunkooda dhuuxiis dhudhunka dhuuxa kusii jira laxaasaskaas min waraa'i laxmi hilibka gadaashiisaa laga arkaya waa min alxusni wanaagga iyo quruxda darteed hilibkan iyo dhiiggan iyo waxba qaran mayaan lafta dhuuxa kusii jira ayaa la arkaya labadaa gabdhood waa gabdhihii adduunka weeyaan markaas wa ilaa laba gabdhood ka badan baa ahlu jannaha ninkaa leeyahayoo toddobaatan iyo laba waa iyadii loo sheegay wax macnaha aan reer lahaynna jannada ma joogaan oo rag iyo dumar mid kasta ha noqde aan macnaha cid haysanin la khtilaafa baynahum iskhilaaf dhexdooda maaha walaa tabaaquda isku carood maaha quluubuhum qalbiyaashoodu qalbun waaxidun wey yusabbixuuna allah allah u tasbixsanayaan bukratan iyo wacashiyan rawahu sheekhaan tirmidi can jaabirin radi allahu canhu qala wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu alay wasalam yaquulu xaalu leyh ina ahla aljannati yaakuluuna waa cunayaan fiiha jannada dhexdeed wayashrabuuna waa cabayaan walaa yatfiluuna macliya tufayaan walaa yabuuluuna kaadin maayaan walaa yataqawaduuna saxroon maayaan walaa yamtakiduuna waxaa ka tufi mayaan qaaluu waxay dhaheen famaa baalu dacaami raashinka xaalkiisu waa maxay cunay ba cunayaane muwaan meesha dee qofka cunno cuna saxariya waxbaa ka yimaada qaala wuxuu yidhi jushaa'un waa daaco cunadii daacay noqon hogaabay daacaya wa rashxun sharaabkiina dhidid ka rashxil miska haddii dhidid qurmuun maahayn miskiga oo kale udugiisa oo kale ah saasay noqonaysa yulhamuuna waxaa lagu ilhaaminayaa atasbiixa subxaana allah wataxmiida alxamdu lilah kamaa tulhamuuna anafasa neefgoosashada sida laydinku ilhaamiyey idanka neefgoosashada hadda qofka sankiisa iyo afkiisa marna hawada qaadanayo marna soo celinaya oo ma oksijiinka saa u qaadanayo sidaa laydinku ilhaamiyayoo haddaa maantao dhan neefgoosanaysa aadan u daalayn baysan uga daalayn tasbiixda iyo alxamdu lilahi ha adigu neeftaa sankaada galis ka soo baxayso kale iyaga uta ha saysan dhib kugu hayn rawahu muslim can anasin radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi nabigu yucda almu'minu waxaa la siinayaa fi ljannati quwata kada wa kada intaa iyo intaa awooddeed oo kale baa min aljimaaci laga siinaya ilaa dumar badan baa la siiyey marka dumarkaa badan awood u dhiganta baa ninkii la siinaya xagga jimaaca qiila waxa li ya rasuul allah wayudiiqu dalika arrinkaa miyuu awoodi karaya qaala wuxuu yidhi yucdaa waxaa la siinayaa quwata mi'atin boqol nin awooddoodoo kale ayaa la siinaya boqol nin ama waxa weeyaan utegiddaa mid oo u tagabaa intii kale oo dhanna ma garanaysaa ay taladudkii iyo macaansigii iyo wixii oo dhan ay helayaan can sacdi bni abi waqaasin radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi low ana maa yuqilu maa yuqilu dufurun ciddi waxa ay xambaadho ciddi waxaa hoosteeda gala wasakda xuntaa kale wax yar intaasoo kale oo mimaa kii fil jannati jannada dhexdeeda ahaa bada haddaw muuqan lahaa inta ciddi waxay qaadi kadho wax leeg oo jannada ah adduunka haddii la keeni lahaa lata zakh- latasakhrafat ya waxaa la quruxsanaan lahayd lahu kaa dartiis maa bayna khaafiqi samaawaati waalardi cirka cirarka iyo dhulalka ya dhinacyadooda waxa udhexeeya khaafiq waxa weeyaan nawaaxida jihooyinka jaanibiyada weeyaan a intaa ka koone ka koone adduunka waa u quruxsanaan laha walow ana rajulan nin oo min ahliljannati ka mid a nin ahlu janna ah idalaca haddaw daalacan lahaa nin ahlu jannaah hadduu soo hanqalocsan lahaa adduunka oo fabadaa saawiruhu jinjimihiisu ay soo muuqan lahaayeen waxa u xidhan ladamasa daw-a shamsi qoraxda nuurkeeda waa tiri lahaa kamaa tadmisu shamsu qoraxdu say u tidho daw-an nujuumi xidigaha iftiinkooda qorax haddii ay soo baxdo xidiguhu ma muuqdaan hadda ilaa xidiga cirka waa iska saaran yihin waxaan la arki laanaha qorax baa hadda jidha sidaasoo kalebaa qoraxda iftiinkeeda sida xidigta loo waayey baa loo waayi lahaa kan macnaha iftiinka ka baxaya iyo waxa uu qabo rawaahuma tirmidiyu nasalu llaha ilaahay baan weydiisanaynaa ridaahu iyo waljannata jannadiisa aamiina ilaahu aqbal wallah subxana wa tacala